bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum subax wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka rediyo muqdisho oo subaxdan idiin hayo waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake oo ku sugan waddanka talyaaniga ayaa magaalada rome ee caasimadda waddankaasi waxa uu kula kulmay dhiggiisa dalka talyaaniga isaga oo kala hadlay xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya dalalka soomaaliya iyo talyaaniga shir hal maalin soconayay oo shalow arbacaa ka furmay magaalada rome ayaa lasoo gebagabeeyey kaa oo looga hadlayay dhinaca ganacsiga iyagoo lacaga fara badan shirkaasina loogu yaboohay soomaaliya taliska qaybta booliiska gobolka banaadir ayaa isna waxa uu sheegay in xiriir aada u wanaagsan hadda uu u dhexeeyo ciidamada ammaanka iyo shacabka ku nool toddobiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir iyadoo taliskuna uu si kooban uu u sharxay sida ay u suuro gashay in shacabka iyo ciidamadu ay isfahmaan ciidanka puntland iyo horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ayaa ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka nugaal iyadoo dagaalku uu dhashay kadib markii ciidanka ammaanka puntland ay weerar ku qaadeen meel ay isku aruursanayeen maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab oo dhowaantan doomo uga degay xeebo ka tirsan kuwa puntland madaxweynaha waddanka maraykanka barack obama ayaa maxkamadda sare u magacaabay guddoomiye cusub kuuriyada waqooyina cunaqabatayn adag oo cusub ayaa la saaray kadib markii ay joojin weysay baraaweynta ama tijaabinta hubka casriga ah oo halista ee nugilaadka
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka
waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoonaa warka rediyo muqdisho kusoo dhowaada warkii oo fidsan waana subax khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha saddexaad sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka waxaa idinla socodsiinaya warkan anigoo ah cabdirasaaq maxamed faarax shiino aan ku bilowno dhinaca iyo talyaaniga shir hal maalin soconayay oo shalay ka furmay magaalada roma ee caasimadda waddanka talyaaniga ayaa lasoo gebagabeeyey shirkaas oo looga hadlayay horumarinta dhinaca ganacsiga soomaaliya waxaa uga qayb galay mas-uuliyiin uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake iyo wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya iyo laba wasiir oo kale oo wafdiga ra-iisul wasaaraha ka mid ahaa shirka inta uu socday khudbado kala duwan ayaa laga jeediyey iyadoo lacag badan loogu yaboohay soomaaliya taa oo ku aadan in looga qayb qaadanayo horumarinta ganacsiga soomaaliya haddaba waxaan qadka telefoonka aan kula xiriiray cabduqaadir maxamuud maxamed oo ku sugan waddanka talyaaniga kabna mid ah wariyaasha shirkaasi ka qayb galay cabduqaadir marka hore subax wanaagsan marka xigta shirka maxaa looga hadlay
wallaahi shirka shalay rooma ka furmay wuxuu ku furmay jawi aada iyo aada u wanaagsan subaxii waxaan tagnay meeshaas saddex saa waxaa la sameeyey registration dadkaa la qoraayay kaararkii ayaa la siinaayey waa gufuudi tirada badneyd waa kasoo qayb gashay ilaa saddex boqol oo qofood ayaa kasoo qayb galay oo ka kooban talyaani iyo soomaali soomaaliya shirkii wuxuu furmay saacadda markay ahayd afkii saac oo subaxnimo shirka koow wuxuu ku furmay talyaani iyo soomaali waxaana fura shirka wasiirka arrimaha dibadda saraakiil iyo saddex wasiir kaleento ayuu ku furmay shirka
waayaha marka dhinaca soomaalida iyo dhinaca talyaanigaba een, shirkan yaa uga qayb gelaya oo aad ku aragtay markii laga tago ra-iisul wasaaraha dalka waxaa ka qayb galay wasiirka arrimaha dibadda masar xadliye wasiirka tamarta wasiirka dhismaha ayaa ka qayb galeen iyo wasiirka tijaarada
waayahay cabdiqaadir ilaa hadda ma laydin sheega marka een, ah, shalayna waataan ku weydiiyey een, muddada uu shirkan socon doono
shirkaanku shalay waa soo gabagaboobay lix saac ayuu soo gabagaboobay shalayto shirka oo dhan beelaa shalayto buu ka ekaa shirka waxaa looga hadlay waxaa lagu soo bandhigay cid kasta waxa eegeysay sida soomaaliya kale waxaa laga hadlay inay leedahay hawo laga dhali karo korontada inay leedahay biyo laga dhali karo korontada webiyaal ayaa maraa liiday badda waxaa laga hadlay soorsaha wadanka ku jiro ayaa laga hadlay inta wasiir oo hadashay wasiir kasto markuu asaga meesha uu ka joogo wadanka uu ka leeyahay ayuu ka hadlay
waayahay een, markii aan soo qaadno dhinaca soomaaliya een, madaxdii ka socotay een, maxay ka sheegeen shirka haddaad wax yar bal nooga taabato
sidii wasiirka arrimaha dibadda oo kale wuxuu ka hadlay waddankii waxa looga baahan yahay dadka in la yimaado maangashi lagu sameeyo wadankii uu nabad yahay resoorsayaal badan uu leeyahay wadanka uu qani yahay ayuu ka hadlay wasiirka warfaafinta wasiirka arrimaha dibadda
ra-iisul wasaaraha soomaaliya een, shirka m- miyuu ka hadlay hadduu ka hadlo muxuu sheegay isna
walaahi ra-iisul wasaaraha shirka waa xiray kaliya wuxuu yimid saacadda markay ahayd lixdii saac labadii saac kale waxaa hadlaayeen kow horta meesha waxaa aad oo furay wuxuu la leeyahay talyaaniga ayaa fureen shirkadaha talyaaniga ayaa ka hadlay waxaa ka hadlay oo kale shirkada hadda gurowey shaqooyinka wada oo ka macnaa koronta ka sameeyey ayaa ka hadleen macnaa hadda inay usoo jeesteen talyaaniga inay diyaar u yihiin waa in aad iyo aad uga hadleen dadka soomaaliya iyo dadka talyaaniga inay yihiin dad walaale ah dad isku dhiig ah dad in badan soo wada ceshay talyaanigana ay diyaar u yihiin in ay rabaan ay diyaar u yihiin inay sameeyaan eh, wadanka dhismo wadan inay ka qaataan lacag gaarayso waxay u qoondeeyeen laba boqol iyo siddeetan iyo lix milyan oo lacagta yuuraha ah in ma- wadanka lagu maalgeli doono farayaasha oo waddanka lagu maalgelinayo ma soomaaliya lacagtaas dhan oo aad sheegayso yahay
marka maxaa xigay shirkaas hadduu soo xidhmay ilaa iyo xaalay een, l- madaxda een, soomaalida iyo kuwa talyaaniga een, shirar kale oo ay galeen miyaa jiray oo looga hadlayay soomaaliya iyo talyaaniga danaha ka dhexeeya Shirka- isla shirkaas isla shirkaas ayaa wejiyo badnaay shirkaas wejigiisa wuxuu ahaay saddex weji wejiga koowaad waxaa hadlaya kaliya dadka soomaalida ayaa waxaa la siinaya brief waxaa fasiya shan nin oo talyaani ah oo faktaro badan ka socdo faktarada ay ka hadlayaan waxay ahayd shirkadaha sidii eh, xogta ganacsiga oo kale ninka u madaxda ah dhismaha ninka madaxda ah ninka u madaxda ah macalinaha maalgelinta banaanka shantaas horta talyaaniga eh dadkii soomaaliya ugasii jooga ayaa waxay siiyeen waxa ay ganacsan yihiin iyo waxa ay rabaan inay wadanka u qabtaan iyo sida ay ugu go-an tahay maanta soomaaliya oo dad walaalahood ahay oo ah bartner weligood ay soo wada ciishi ay ciishi jireen ay wada shaqeeyaan ay wax qaraan taas horta waxa waaye baartiga koowaad u ahay wejiga hore oo shirka u ah taas ayuu ku bilowday taas kadib waxaa yimid wasiiradiini ayaa fadhiisteen ayagana waxay- ay ka hadleen siay wax u yaalaan
waa tahay aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa cabdiqaadir maxamuud maxamed qanjey oo ku sugan waddanka talyaaniga gaar ahaan magaalada rooma oo qadka telefoonka magaaladaasi igu warramayey wuxuuna iiga warbixinayey shir hal maalin soconayay oo arrimaha ganacsiga looga hadlayey oo madax saro soomaaliya ka tirsan ay ka qayb gelayeen oo ra-iisul wasaaraha dalka uu ka mid yahay cumar cabdirashiid cali sharmaake haddaba waraysigaas oo dheer barnaamijkeena faaqidaada wararka ee warkan ku xaga ayaad ku maqli doontaan arrimaha talyaaniga intaan weli aan ka bixin ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya doctor cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa dhigiisa waddanka talyaaniga waxa uu kula kulmay isla magaalada rooma waxa ay ka wada hadleen qaabkii weli loo sii wanaajin lahaa een xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya een labada dal nasre bashiir cali ayaa warkan inoo soo koobaysa iyo waxyaabihii labada madax mas-uul ay ka hadleen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake oo booqasho rasmiga ku jooga dalka talyaaniga ayaa maantay kulan saacado qaatay la yeeshay ra-iisul wasaaraha waddanka talyaaniga maatiyo renzi waxaayna ka wada hadleen arrimo dhowra oo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya labada dal arrimaha amniga iyo xoojinta iskaashiga labada dowladood ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa ugu horreyn uga mahad celiyey ra-iisul wasaaraha waddanka talyaaniga master renzi casuumaadda rasmiga ah u sameeyey iyo sidoo kale soo dhoweynta quruxda badan ee loo sameeyey wafdigiisa waxaana goobta soo dhoweynta ee ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa lagu sameeyey lagu tumay astaamaha heesaha qaranka ee labada dal mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa dheggiisa talyaaniga waxauu warbixin kooban ka siiyey xaaladda soomaaliya sida horumarka dowladda soomaaliya sida horumarka dowladda soomaaliya ay ka samaysay dhinaca amniga dhismaha maamul goboleedyada dib u heshiisiinta maamul wanaagga iyo dib ogista dastuurka qaranka ra-iisul wasaaraha talyaaniga master matrio renzi oo kulanka uu ra-iisul wasaaraha dalka la qaatay ka hadlay ayaa ballan qaaday in dowladihiisu ay garab taagan tahay soomaaliya islamarkaana talyaanigu uu ka caawin doono shacabka soomaaliyeed arrimaha soo celinta nabadgelyada iyo sidii soomaaliya ay mar kale cagaheeda isugu taagi lahayd iyadoo labada ra-iisul wasaare ay isla garteen in la abaabulo shirweyne looga hadlayo iskaashiga ganacsiga soomaaliya iyo talyaaniga si kor loogu qaado xidhiirka labada dal ee soo jireenka ah
waayahay aad iyo aad baad umahadsan tahay nasre bashiir cali ayay ahayd oo nuxurkii kasoo baxay kulankii ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo dhigiisa waddanka talyaaniga kasoo baxay ayay inoo soo koobaysay muqdisho haddaan kusoo laabanana taliska booliiska qeybta gobolka banaadir ayaa iyana waxa ay sheegayaan in uu aada u soo wanaagsanaaday xiriirka u dhexeeya ciidanka amniga gaar ahaan kuwa booliiska iyo shacabka degan toddobiyo tobanka degme ee gobolka banaadir taliyaha qeybta booliiska gobolkan banaadir genaraal cali xirsi bare cali gaab oo warbixin dheer siiyey warbaahinta qaranka soomaaliyeed ayaa waxa uu sharaxaad dheer ka bixiyey qaabka bale u suura gashay inay soo celiyaan xiriirkii mar kala dhexeeyey shacabka magaalada muqdisho
amniga gobolka banaadir waa mid u baahan cid walba oo ku nool shacab iyo ciidanba xaaladda maanta lagu jiro dadka caasimadda ku nool amniga gobolka banaadir waa u wada baahan yihiin amniguna ayaguu u baahan yahay wuxuu ku imaan karaa ama ku dhalan karaa amnigu in bulshada iyo ciidamadu wada shaqeeyaan waxaanan ka shaqaynaynay muddooyinkii ugu dambeeyey sidii aan xiriirka bulshada iyo ciidanka uu u hagaajin lahayn oon ciidan iyo bulshadii uu ka soo dhexbaxay oo wada shaqaynaysa oo israbta oo xogta iyo wax walba wadaagaysa si loo heli lahaa arrintaasi ilaa haddeer waa arrin aada ugu faraxsannahay meesha ay marayso aniga waxaa la i magacaabay oktoobar sanadkii hore kowdeedii waxaan u malaynayaa bishii lixaad ayaa lagu jiraa markii oktoobar dhammaatay oo november la gaaray waxaan dareemay mar haddii aan wada shaqayn iyo xiriir bulsho jirin inaanan abni aanan waxba ka keeni karin waxaan markiiba ku dadaalay inaan xiriir la sameeyo toban iyo toddobada degmo waxaan ku guuleysanay markii aan arrintaas wadnay toban iyo toddoba cisho saddex beri aan ku darnay inaan laba boqol oo qof oo toddoba iyo boqol iyo toddobaatanna ay ka yimaadeen degmooyinka oo dadkii nala soo shaqaynaya hawsha aan siminaarka siinin iyo soddon ciidanka iyo maamulka gobolka banaadir ka timid labadaa boqol oo qof ayaan habeenkii dambe xafladdii gunaanadka isugu keenay noocyada ciidamada ka mid a xafiiska amisom iyo soomaalida oo g o c la dhaho oo ciidamadu ku tashadaan meeshaasaa isugu nimid waxaa ka soo baxday arrin mina dhar ah annaga waxaan goobaynay guddoomiyaha degmada waa nakiin egol buwaahili jirnay iyo guddoomiyaha gobolka waxaan doomi goobaynay madaxda laamaha iyo waaxaha iyo ilaa toban tiriye in aan dadkaas degma waaweyn tahay waax iyo laan iyo ilaa toban tiriye in la tago dadkaas inaan xiriir la yeelano dadkaas markii ay dhib arkaan inayna wacaan markii aan annaga u baahno oo xogi naga soo gasho meesha ay ku nool yihiinna inaan annaga wacno arrintaas qalabku suuraba ha ahaadee ilaa xad dadkii waa xiriirsanay way isfahmnay wayna nala shaqeeyaan si aniga siday iila muuqato waxaan maraynaa heer aada u wanaagsan
kaasina wuxuu ahaa taliyaha booliiska qeybta gobolka banaadir genaraal cali xirsi bare cali gaab oo war kooban ka siinayay warbaahinta qaranka soomaaliyeed halka ay marsiinayaan ammaanka magaalada muqdisho iyo xiriirka ciidanka kala dhexeeya shacabka soomaaliyeed waxa uuna sheegay in ammaanku uusan sugmaynin la-aanta wada shaqayn haddaysan ka dhex jirin shacabka iyo ciidamada intaba wuxuuna sheegay in hadda aada loo soo wanaajiyey deegaano ka tirsan gobolka nugaal oo ay gaareen horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ayaa waxaa ka dhacay dagaal u dhaxeeya horjoogayaashii iyo maleeshiyaadkii ka tirsanaa al-shabaab iyo ciidanka puntland dagaalka ayaa waxa uu yimid kadib markii ciidanka puntland ay weerar ay ku qaadeen meel ay isku aruursanayeen maleeshiyada argagixisada ah ee al-shabaab wasiirka warfaafinta maamulka puntland ayaa warbaahinta wuxuu kula hadlay magaalada garowe wuxuuna ka hadlay halka uu dagaalku ka dhacay isaga oo dhanka kale sheegi doona deegaano kale ay isku horfadhiyaan ciidanka puntland iyo maleeshiyaadka shabaab
meesha la yidhaahdo toga la yidhaahdo suut oo u dhaxeeya ama ku dhow magaalada la yidhaahdo garmaal ee dhinaca xeebta ah halkaa dagaal baa ka dhacay runtii ciidamada dowladda puntland iyo nimankaa argagixisada ah ama dhallinyarada ah ee caqliga laga xaday dagaal baa halkaa ku dhex maray dagaalkaasi dhammaadkiisii weli runtii ma dhammaanin maadaama qaarkood ay ku dhuumanayaan meelo godada ciidamaduna ay ugaadhsanayaan halkaa khasaara runtii ka dhacay ciidamada dawladda khasaare weyn oo halkaa haba yaraatay ka soo gaadhay runtii ma ay jirin sababta waxa weeye hubka la isticmaalayay ma ahayn mid ay awood u leeyihiin inay runtii iska difaacaan may ahayn tignika xoog badan oo dawladdu leedahay iyo ciidamada geesiinta ee puntland ayaa halkaa ka dagaalamay dagaalkuna weli raacoodii ama firxadkoodii waa waa la daba socdaa ciidamo ayay halkaa keeneen meelo dhexe ayay joogaan waana la ogyahay ciidamada dawladduna waa ku hareeraysan yihiin insha allahu tacaala iyaduna dhowaan ayaa lasoo aftari doonaa shacabka reer puntland oo geesiyiinta ah ayaa runtii dawladdooda garab taagan ciidamadana garab taagan iyaguna way og yihiin waxay argagixisa tahay iyaga ayaana runtii aan ammaanta ugu badan aan siinaynaa iyo ciidamada puntland
kaasina wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta maamulka puntland maxamuud xasan soocadde oo warbaahinta kula hadlay magaalada garowe kana warbixinayay dagaalka ciidamadooda iyo maleeshiyaadkan argagixisada ah ku dhex maray deegaano ka tirsan nugaal waxaana wasiirka sidoo kale oo uu sheegay in toddobaatan iyo laba saacadood dagaalkaasi ay kusoo afjari doonaan ilaa iyo hadda waxaana la ogeyn khasaaraha soo kala gaadhay dhinacyada dagaalamaya iyo dadka rayidkaa dhib ka soo gaaray halkaad warkaasi kala socotaan subaxnimadan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha waddanka maraykanka barack obama ayaa waxa uu guddoomiye u magacaabay maxkamadda sare ee maraykanka waxaa guddoomiyahan cusub loo magacaabay carlet nin lagu magacaabo kaas oo ka tirsanaan jiray xaakimka maxkamadda federaalka ee waddanka maraykanka madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa hadalkan sheegay isaga oo fadhiya beerta weyn ee ku taalla aqalka cad ee maraykanka waxa uu yidhi carlet waa nin aad u muhiim ah maskax fayow leh islamarkaana dadka maraykanka ay la dhaceen ayuu leeyahay intuu xaakimka ka ahaa maxkamadda federaalka ee maraykanka waana taas mid ay ugu dhalisay in aan u magacaabo guddoomiyaha maxkamadda sare ee maraykanka madaxweyne obama ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay waxaan kala shaqayn doonaa guddoomiyahan cusub ee maxkamadda sare aan u magacaabnay qaabkii uu waajibaadkiisa u gudan lahaa isagoo u rajeeyey in shacabka kalsoonidii iyo qaabka wanaagsan uu sharcigu u sugi jiray uu halkiisii kasii wado waqooyiga kuuriyana waxaa lasii saaray cunaqabatayn cusubta oo ku aadan markii dhowr mar cadaadis lagu saaray in dowladdaasi ay joojiso hubka niyugleerka ay muddooyinkii dambe tijaabinaysay kadib markii ay ka dhag adeegtana cunaqabatayntan cusub ayaa la saaray warkii dunida oo subaxdan aad kala socoteen radio muqdisho uu codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegaystayaal xilligan intaa ayuu nooga dhan yahay waana subax khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha saddexaad sanada labada kun iyo lix iyo tobanka warka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cabdirasaaq maxamed faarax shiino ciddii uu seego isagoo maqal qoraal iyo sawiro wata waxa ay ka daalacan karaan bejka internet-ka aan ku leenahay ah radio muqdisho dot net